أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد الشضع رحمه الله تعالى فصل في الاستنجاء فصل هذا متكن فاصل مد وحكى سارو في الاستنجاء استنجاء أي أفسليه sheekhu raximah اllahu tacaala bacdamaa fasalkii hore uu inoogu soo sheegay aadaab qaadi lxaaja qofka xaajada gudanaya aadaabta looga baahan yahay halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu inooga sheego marka qofku xaajadiisii uu dhammaystay oo kaadidii iyo saxaradii uu dhammaystay maxaa ku waajibay xaajadii markuu dhammaystay maxaa ku waajibaya oo sharcigu uu waajib uga dhigay yajibu اlistinjaau istinjaha ayaa waajiba in la istinjeedo min kulli radbin shay walba oo qoyan in laga istinjoodo waa waajib shaygaas qoyan oo nejisin ee nijaas ah shaygaas qoyan oo khaarijin ka soo baxay min alqubuli qubulka ka soo baxay waa meesha laga kaadiyo aw iduburi ama dabada ka soo baxay in laga istinjoodo waa waajib sheekha raximahu llahu tacaala wuxuu ku leeyahay istinjuhu waa waajib in la istinjoodo waa waajib maxaa yeelay xadiis waxaa jiray daara qudni kitaabkiisa sunanka uu ku wariyey oo nebigu sala allahu wasalama wabaaraka calayhi uu yidhi tanazahuu min albowl fa ina caamata cadaabi alqabri min albowl kaadida iska hubiyuu yidhi oo ka astajooda nebigu sala allahu calayhi wasalam fa ina caamata cadaabi alqabri min albowl maxaa yeelay cadaabulqabriga qaybo fara badan oo ka mid a waxay ka yimaadaan dadka kaadida aan iska hubinaynin oo si wanaagsan aan isaga istinjoonaynin dadkaasaa inta badan cadaabulqabrigu uu ku dhacaa walidaalika xadiidkaa daara qudni uu sunankiisa ku warinayo wuxuu inoogu sheegay nebigu sala allahu wasalama wabaaraka calayh qofka istinjaha iyo kaadida iyo aan iska hubinin in ay dhici karto qabriga in lagu cadaabo walciyaadu billah ilaah naga badbaadiyey subxaanahu wa tacaala lidaalika sharcigu wuxuu waajib ka dhigay in la istinjoodo maxaa laga istinjoonaa marka sheekhu wuxuu ka hadli doonaa marka almustanjaa minhu waxa laga istinjoonayo waxa ay yihiin iyo almustanjaa bihi iyo shayga lagu istinjoonayo nijaasada laysaga zuulinayo intaasba wuu ka hadli doonaa sheekh waxa laga istinjoonayuu soo hormariyo wuxuu ku yidhi min kulli radbin shay kasta oo qoyan ayaa laga istinjoodaa min kulli radbin la yidhi maxaa baxay haddii wixii ka yimid dabadii masalan dabada wixii ka yimid hadday wax qallalan yihiin tusaale ahaan albacra aljaafa wax diga qallalan ah ayaa qofka dabadiisii ka soo baxay albacra aljaafa diga qallalan wax ah ayaa dabadiisii ka soo baxay oo wax qoyaana haba yaraadee aan lahayn falaa yastijib falaa yajibu alistinjaa min dalik waxaa in laga istinjoodaahi waajib ma ah maxaa yeelay shayga ka soo baxay meesha laga saxaroodo ama meesha laga kaadiyo ka soo baxay marka laga istinjoonayo waxaa shardi ah an yakuuna radban inuu qoyan yahay waa shard hadduusan qoyanayn oo digo qallalan uu yahay waajib ma aha in laga istinjoodo shardiga labaad wuxuu ku yidhi sheekha radbigaasoo shaygaas qoyan oo nejisin haddana nijaas ah shaygaa qoyan haddana waxaa shardi ah inuu yahay wax nejis ah nijaas la yidhi maxaa baxay wax daahira haddii qofka ay ka soo baxaan masalan manidii oo kale manidii oo kale meesha laga kaadiyo ayaa waxaa ka soo baxay mani dee manidaasi waxay waajib yeeshaa qubays laakiin istinjo waajib ma aha istinjuhu waajib ma ahe waxay waajib yeeshaa in laga qubaysto waxaa kaloo la mida sidaas oo kale nejis la yidhi maxaa baxay waxaa baxay yacni dabaysha oo ka imanaysa dhinaca dabada dabada xaggeeda haddii qofka dabaylo ay ka timaado dabayshaasi in laga istinjoodo waajib ma ah leanna waxaa weeye nijaas ma aha waa wax hawo ah wax hawaah oo iska bidayo hawada iska raacay weeye sidaas awgeed in laga istinjoodaahi waajib ma aha taasina waxay ku baxday najis ayaa shardi ah shayga laga istinjoonayo waa inuu yahay wax nijaas ah waxaa kaloo sheekha shardiyey raximahu اllahu tacaala shaygaas qoyan oo khaarijin ka soo baxay min alqubuli aw iddubur meesha qubulka ahee laga kaadiyo ama meesha duburka ahee dabada ahee laga saxaroodo labadaa mid ka mid a waa inuu shaygu ka soo baxo maxaa baxay haddii shaygu uu ka soo baxo labadaas wax aan ahayn maalan dhegtii oo kale ayaa qofka dhiig uu ka yimi istinjo waajib ma ah waxa laga istinjooda waxaa weeye waa dabada iyo qubulka meesha laga kaadiyo labadaas bis wixii ka soo baxa amaa waxyaalaha kale manaafidda kale ee bini aadamka manaafiduljasad yacni jirka meelihiisa dulduleeloo kale afka wixii ka soo baxa sanka wixii ka soo baxa indhaha wixii ka soo baxa dhegaha wixii ka soo baxa waxaasoo dhan waajib ma aha in laga istinjoodo marka waa shardi khaarij min alqubul aw iddubur wixii ka soo baxa waa shardi walow naadiran waxa dabaday qubul ka soo baxaya haba noqdaan wax naadir oo bini aadamku uusan caado u lahayn ka damin wa wadyin wa qaliilan yucfaa canhu bacda alxajar wax yarba ha noqdaan oo la cafinayo markii dhagaxa lagu isinjoodo ka bacdi oo yacnii haddii dhiig xataa dabada uu ka soo baxo ama meesha qofka uu ka kaadiyo dhiig uu ka soo baxo waa waajib in laga isinjoodo walow xataa waxyaalo naadira oo bini aadamku uusan dabiici ama caado u lahayn shaygu haba noqdo hadduu doono weliba imaamu nawowi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa majmuuca ah wuxuu ku sheegay masaladan markuu ka hadlay khaarij min alqubul aw iddubur wuxuu sheegay riixda ka hadlay riixda bini aadamka sida caadiga ah bini aadamku wuxuu u badan yahay in riixda ama dabayshu ay ka timaado dabada haddii lacalla wuxuu yidhi sheekhu riixdu ay ka timaado qubulka meesha laga kaadiyo haddii dabaysha ay ka timaado haddii sidaas oo kale ay dhacdo wajaba alistinjaa yacnii waxaan leeyahay waxaa waajib ah weysadii way ku buri masaladaas waan soo hormariyey waxaan uga hadli doonaa nawaaqid ulwudu oo hadda casharkeena noogu saabsan oo waxyaalaha wuxuu ka hadlay imaamu nawowi weysada buriya taasi waa masale ku saabsan waxyaalaha weysada burinaya xaggan ku sheegi doonaa insha allah kaasoo khaarijin ka soo baxay min alqubuli qubulka ka soo baxay aw idduburi ama dabada ka soo baxay haddana sheekhu wuxuu ka hadli rabaa almustanjaa bihi waxa lagu istanjoonayo maxay yihiin waxa nijaasada laysaga zuulinayo oo lagu istanjoonayo maxay yihiin bilmaa'i biyaa lagu istanjoodaa biyo in lagu istanjoodo waa waajib aw amase alxajari ama dhagax in lagu istanjoodaa waajib ah aw amase maayo ladii kii lagu istanjoodo yaquumu istaagi kara maqaamahu maqaama alxajar ama dhagaxa booskiisii wixii istaagi kara oo waxaa dhagaxa booskiisa istaagi kara maxay yihiin min kulli jaamidin wax kasta oo engegan wax kasta oo engegan oo qallalan kaas qallalan oo daahirin ee haddana daahir ah midkaa qallalan oo qaalici nijaasadii fujin kara kaasoo hayri muxtaramin mid la xushmeeyo aan ahayn oo mid la xushmaynayo hayrkiis ah wuxuu rabaa sheekh inuu ka hadlo almustanjaa bih waxa nijaasada laysaga suulinayo sharciga maxay yihiin wuxuu ku yidhi sheekhu bilmaa biyo in laga istan lagu istanjoodo waa waajib aw ilxajar ama dhagax lagu istanjoodo waxaa lagu istanjoon karaa dhagax ama biyo bis wax kale laguma istanjoon karo yacni wuxuu diidan yahay sharcigu jamiicu almaa'icaad hayra almaa wax walboo dareeraa ah oo shubmaya laguma istanjoon karo ilaa biyaha maahane waxyaalaha kaleoo dareeraaga ah laguma istanjoon karo maalan saliiddii subagii caanihii waxaasoo dhan istinjuhu kuma ansaxayo waxaa shardiga bilmaa dareero lagu istanjoon karo waxaa ka jira biyaha bis waxaa kaloo lagu istanjoon karaa wuxuu yidhi sheekha aw ilxajar dhagaxna waa lagu istanjoon karaa waxaa kaloo lagu istanjoon karaa wuxuu yidhi sheekhu aw maa iladii kii yaquumu istaagi kara maqaamahu maqaama alxajar waxa dhagaxa booskiisa istaagi karana waa lagu istanjoo waa lagu istanjoon karaa oo maxay yihiin waxaa dhagaxa la mid noqon kara shuruuduu sheekhu u yeelay waxyaalaha dhagaxa la mid noqon karo lagu istanjoon karo shuruuduu u yeelay sheekha waxaa shardigu yidhi min kulli jaamid wax walba oo engegan oo qallalan ah oo wax qallalan la yidhi maxaa baxay waxaa baxay wixii jamiicu almawaa'ic hayra almaa waxaa baxay wax walba oo dareeraa ah oon biyo ahayn ayaa ku baxay min kulli jaamic inuu qallalan yahay waa shardi waxaa baxay maalan khalkii oo kale maa-ulwardigii oo kale saliiddii oo kale caanihii oo kale waxyaalahaas oo dhan ma istaagi karaan maqaama alxajar booskii dhagaxa ma istaagi karaan waxaa kaloo sheekhu shardiyey jaamidkaasoo daahirin inuu daahir yahana waa shard shayga yacni istaagi kara dhagaxa booskiisa waa inuu daahir yahay oo maalan qoray oo kale markaad ku istinjoonaysid waa qoragu wuxuu istaagi karaa booskii dhagaxa waa inuu qoragu yahay qoro daahir ah maxaa baxay wax nejisa ama mutanajis labadaasba laguma istijoon karo nejis iyo mutanajis najis waxaa loola jeedaa waxyaalaha asalkoodu nijaasada yahay maalan dego oo kale degadii geela oo kale haddaad soo qaadato oo tidhaaho waan ku isinjoon dee iyadaaba nijaasay nijaasay u suulin kartaa wixii aad ku isinjoonaysay waa inuu daahir yahay shay asagiiba nijaas ah nijaaso unbuu kugu kordhin karaa mooye laguma istinjoon karo waxaa kaloo iyadana aan lagu istinjoon karin mutanajis najisna laguma istinjoon karo sida degadii oo kale mutanajisna laguma istinjoon karo oo mutanajis maxaa loola jeedaa wax asalkiisu daahir ahaa laakiin nijaasoobay oo maalan qoray oo kale oo qof kale ku istinjootay qoray qofkaa horreeyey uu ku istinjoodo kaadi uu isaga tiray ama saxara uu isaga tiray kuma istinjoon karti leannahu daahir maaha waa mutanajis waxaa kaloo shardi ah qaalicin waa inuu nijaasada fujin karo nijaasada inuu fujin karo isagana waa shard waxaa baxay qaalic la yidhi alamlas waxyaalaha nijaasada aan fujin karanoo sisibta ah oo nijaasadii meeshii ku sii hadlaynayo oo maalan waxaa ka mid a kalqaaruurah oo kale dhaladii oo kale dhalo aan jabnayn oo kale oo dhaladii sideedii isku qabtay haddaad tidhaaho dhaladaasaan saxaro isaga tiri dee saxaradii meeshii way kusii baahinay bis waa kusii baahinay waxma goyn karto shayga waxaa shardi ah inuu yahay qaalic lilnajaasa nijaasada inuu fujin karo oo awooduu nijaasada ku fujiyo uu leeyahay waa shardi amaa qaaruuradii iyo dhaladii oo kale haddaad tidhaha waa ku esinjoon iyadaaba sii baahinayso nijaasada kugu sii yaacinayso waxaa kaloo shardi ah kaasoo hayri muxtaram mid la xushmeeyo aan ahayn shayga aad ku isinjoonayso waa inuusan ahayn oo booska dhagaxa istaagi kara waa inuu wax sharcigu uu xushmad u yeelay waa inuusan ahayn ashyaada sharcigu uu xushmeeyo nijaasada laysagama suulin karo maalan xabad rooti oo kale ama xabad muufa ah haddaad tidhaaho waa ku istinjoona oo kaadidii aan isaga goynaa ama saxaradii aan maaragta isaga tiri aad tidhaahid waa xaaraan waxaad meelka dhac ku samaysay sharcigii waxyaalihii sharcigu ixtiraamay ayaad xushmadii ka qaada oo istinjo aad ugu isticmaasho ma bannaana marka waxaa kaloo la mida sidaas oo kale yacni kutubulcilmi oo kale kutubtii cilmiga walow xataa qur-aanba yuusan ahan qur-aan iskaba dhaaf waaba gaaloobi qofkii istinjo ugu isticmaala yakfur waa gaal wey qofkaas kutubta cilmiga xataa iyadana lama ogola kutubta cilmiga iyadana lama ogolo qofku inuu u isticmaalo nijaaso zuulinteeda waa xaaraan waxaa kaloo la mida sidaas oo kale oo iyadana aan bannaanayn in lagu istinjoodo wixii madcuumuuljin ah madcuumuuljinni wixii ah oo jinniga yacni ay quutaan sida lafihii oo kale lafihii oo kale in lagu istinjoodo iyaduna ma bannaana liannahu lafahaas waa madcuumuuljinni oo ilaahay subxaanahu watacaala jinka hilib uu ilaahay u saaraa hilib ayaa ilaahay u saaraa lafaha duurka isaga daadsan waxyaalaha noocaas oo kale ayagana ma bannaana in lagu istinjoodo aw maa yaquumu maqaamahu min kulli jaamid wixii shuruuddaa oofsada waa lagu istinjoon karaa an yakuuna jaamidan daahiran qaalican hayra muxtaram shuruudda hadduu oofsado maalan qoryihii oo kale dhagxaantii xaashiyihii warqadihii waxyaalahaas o dhan waa lagu istinjoon karaa walafdalu sida fadliga badan sheekhu wuxuu yidhi an yastanjiya qofku waa ku waa inuu ku istinjoodo bilaxjaari dhagaxda iyo wixii la midka ah dhagaxda iyo wixii la midka inuu ku istijoodaha wanaagsan uma markaa kabacdi yatbacuhaa dhagaxda uu raacsiiyo bilmaa'i biyo uu raacsiiyo sida fiican xagga sharciga sidaas wey oo qofkaas markaa wuxuu heli dahaaro meeshii ugu dambayso ugu fiicnayd wey uguna fadliga badnayd oo qofku markuu istinjoonayo inuu yacni saxarada iyo wixii la midka ah warqado ama qoray ama dhagax inuu isaga tiro markuu qorogaa iyo warqadaha wixii la mida uu isaga tiro markaa kabacdi haddana biyo ha raacsiiyo hadaa afdal sidaasa ugu wanaagsan xagga dahaarada iyo nadaafada ugu wanaagsan wey fa idaa araada laakiin qofku hadduu doono alikhtisaara ku gaabsasho calaa axadihimaa ay axadi ilmaa waalxajar biyihii iyo dhagaxii mid ka mid a inuu isaga gaabsado qofku hadduu doonayo falmaa-u biyaha afdalu u fadli badan wuxuu rabaa qofkii labadooda mid inuu ku gaabsado ma waxaa wanaagsan dhagaxii in lagu gaabsado mise waxaa wanaagsan in biyaha lagu gaabsado wuxuu ku yidhi sheekha waxaa fadli badan oo wanaagsan in biyaha lagu gaabsado sidaasaa wanaagsan oo dhagaxa ka wanaagsan liannahu alaslu fii isaalati الnajaasa dhagaxu asagaa asal ah nijaase ha la zuuliyo markii la yidhaha waxaan leeyahay biyaha biyaha iyagaa asala nijaasada zuulinteeda iyagaa asal u ah waliannahu haddana biyaha yuziilu alcayna waalahara wixii la arkayey iyo raadkii meesha ku hari lahaa waxa dhan biyuhu waa baabi'inaya faslun fi lwuduu faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saarow fi lwuduu wuxuu u fasal yahay weeseqaadka sheekha markuu ka soo baxay istinjaha axkaamtiisii wuxuu rabaa haddana inuu nooga hadlo weeseqaadka iyo axkaamtiisii maxaa yeele qofku markuu soo istinjoodo dabiica ahaan wuxuu ku xijiyaa inuu weese qaato istinjaha waxaa ku xiga weeseqaadkii weeseqaadkii uu rabaa sheekhu inuu noo sharxo wuxuu ku yidhi sheekhu walahu weeseqaadku wuxuu iska leeyahay shuruudun weeseqaadku shuruuduu leeyahy waa shuruud cashara bixasabi maa dakara sheekhu intuu sheegay waa shuruud toban ah shuruud toban ah ayuu iska leeyahay weeseqaadkii oo mid ka mid ah hadduu shardigaa ka maqan yahay weesadii aysan ansixaynin wa furuudun waajibaadna wuu leeyahay waajibaad wuxuu iska leeyahay oo sita ah waajibaad lix ah ayuu iska leeyahay weeseqaadku wa sunanun sunnooyin fara badanna wuu iska leeyahay weeseqaadku wa makruuhaatun waxyaalo la nacay oo sharcigu uu karaahiye ku tilmaamana weeseqaadku uu iska leeyahay wa nawaaqidu waxyaalo burriyana waa leeyahay weeseqaadka waxyaalo buriye waa nawaaqid arbaca nawaaqidkuna waa noo iman doonaan waa afar shuruuddu marka soo hormariyey intaasba dhammaan sheekhu wuu ka hadli doonaa shuruudda weeseqaadka waajibaadkiisa sunnooyinkiisa waxyaalaha makruuhaadka ah ee sharcigu karaahiyada ku tilmaamay iyo nawaaqid alwuduu waxyaalaha weeseqaadka buriye wuxuu soo hormariyey sheekhu shuruuddii fa shuruuduhu shuruud alwuduu weeseqaadka shuruuddiisii casharatun toban toban shardi ayuu weeseqaadku leeyahy shardiga ugu horeeya alislaam islaamnimo qofka weeseqaadka uu ka ansaxayo waxaa shardi ah inuu yahay qof muslim ah falaa yasixu alwuduu'u min kaafir weeseqaadku kama ansaxayo gaal liannahu cibaada taxtaaju ilaa niya wa huwa laysa min ahliha de waa cibaado u baahan niyo gaalkuna haddee niyada ahalba uma aha niyada ahal uma aha maxaa yeelay niyadu lawaasimteeda waxaa ka mid ah qofku inuu weeseqaadka u niyeysto waajib ilaahay dul saaray inuu gudanayo fard alwuduu gaalkuna hadda maba aaminsanaba wax ilaah la yidhaah iyo waajibaad iyo waxaasba maba aaminsanaba marka gaalka boqol goor hadduu biyo ismarmariyo weesadiisu ma ansaxayso shardiga labaad waatamyiizu kala soocidu qofku waa inuu caqli leeyahay yuusanba qaan gaarine laakiin xoogaa caqliyu wax ku kala garanayo qofku waa inuu leeyahay tamyiis la yidhi maxaa baxay sakiirkii aan gaarin xaddu tamyiis oo inuu keligii wax cuno keligii wax cabo keligii musqusha galo aan arrimahaas xataa keligii samaysan karin weesadiisu ma ansaxayso amaa sakiirku hadduu xoogaa xaddu tamyiis gaaro oo toddoba sano iyo uu soo gaaro weesadiisi waa ansixi maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam carruurtu haddii ay toddoba sano gaaraan salaadda ha la amruu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam salaadiina dee waxaa ka mid a shuruuddeeda in la weese qaato marka cunuga hadduu carruurku hadduu gaaro toddoba sano iyo wax la mida weysadu way ka ansixi laakiin wixii ka yar toddoba sano saddex sano jir iyo afar sano jir iyo shan sano jir iyo oo xaddu tamyiis aan gaarin weysadii kama ansixayso waxaa kaloo shardi ah qofkii majnuwaxaa kaloo ku baxay qofkii majnuunka ahaa oo waalnaa isagana weysadiisu ma ansixayso leanna waxaa weeye caqliba ma lahan wannaqaa'u shardiga saddexaad wannaqaa'u ka daahir noqosho weeye can ilxaydi waannifaas dhiigga caadada ah iyo wannifaasi dhiig umuleedkii labadaa dhiigba waa in haweenku ay daahir ka yihiin haweeney xaa'ida ahoo dhiig caado ah qabta weese qaadkeedu ma ansaxay maxaa yeelay weesada waxaa loogu talagalay in lagu cibaadaysto maxay ku samayneen dee salaadba kama ansaxayse salaad baan ka ansaxaynba marka weesadeeduna ma ansaxayso wan nifaasi dhiig umuraad waa in laga daahir yahay haddii haweeneyda nifaaskii dhiiggii umusha weli uu ka socdo oo dhiiggiiba uusan ka go'inin iyadana weesadeedu ma ansaxayso waxaa kaloo shardiga wacamaa shay waa in laga daahir yahay shaygaas oo yamnacu diiday wusuulalmaa'i biyaha gaaridooda ila albasharati korka ay gaaraan waxyaalo biyaha u diidi karaa inay jirhkii gaaraan waa in laga daahir yahay haddii tusaale ahaan sharootoo kale sharooto haddii gacantii ay kaaga dhegan tahay ama wejigii ay kaaga dhegan tahay dee wasaqaadkaagii ma ansaxay leannu sharootadaa waa inaad marka hore iska fujiso amaa qofku haddii sharootadii ay ku dhegan tahay dhakhtarkuna uu yidhi ha iska fujin oo dhakhtarku uu amray hadduu fujiyo in dhibaata ay ka imanayso booska markaa sharootada ay ku dhegan tahay beddelkeedii waa booraysana markuu xibnaha kale uu caafimaad qabo uu soo mayro oo uu soo dhaqo beddiilkii meeshan xanuunsanaysoo sharootadu ay ku dhegan tahay beddelkeedii waa inuu booreeyo oo wejiga iyo labada gacmood uu booreeyo laakiin haddii wax dhakhtar uu soo qoray ama cudur maaragta lagu ilaalinayo aysan ahayn waa inuu iska fujiyo waa inuu iska fujiyo waxaa biyaha ka celinaya inuu iska fujiyo waa laga maarmaan waxyaalaha masaladan ugu daran waxaa ka mid a haweenka markay isqurxinayaan waxay sameeyaan cijiyaha iyo rinjiyay soo marmarsadaan cijiyaha rinjiyay soo marsadaan oo jirmile weliba rinji jirmile ayay cijiyaha soo marmarsadaan weliba khusuusan waxaa ugu daran habeenka ay arooska yihiin ayay waxyaalo isku soo dhoodhoobaan waxaas marka ay soo dhoobeen oo cijiyaha ay soo marsadeen waxaa dhici kara inay muddo isaga tukadaan muddo inay isaga tukadaan weesadiina ma ansaxayso shaygu hadduu jirmi leeyahay waa in meesha laga saaro waa laga maarmaan ama hadduusan wuxuu wax jirmiya lahayn maalan cilaankii oo kale midabkiisu dhib ma laha cilaankii midabkiisii dhib ma laha maxaa yeelay midabkan guduudkahay wax jirmi leh oo biyihii celinaya ma aha ama hadduu shaygu jirmi leeyahay oo biyihii uu celinayo sida rinji ama qolof samaynayo oo kale taasi weesadeedii ma ansaxayso ma ansaxayso weesadaas wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin cala alcudwi xibinta dusheeda maa shay waa inuusan ahaanin shaygaasoo yuqayiru almaaa biyaha bedeli kara wadalika ka zacfaraanin zacfaraankii oo kale waxaa kaloo shardi ah in xibinta uusan dul saarnayn wax biyaha midabkoodii isbeddel ku samaynayo amaa haddii biyaha midabkoodii wax isbeddel ku samaynaya xibinta uu saaran tahay sida zacfaraankii zacfaraan oo kale rinji qofku uu soo marsaday gacanta oo kale ama xibnaha uu soo marsaday qad oo kale oo gacanta maaragta uga taalla waxyaalahaasoo dhan haddii ay jirhkii ka marsan yihiin oo biyihii markii xibintii la mariyaba biyihii ay shubmayaan iyagoo isbeddelay iyagoo isbeddelaba ay shubmayaan weysadaasi ma ansaxayso wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin cala alcudwi xibinta dusheeda maa shay shaygaas oo yuqayiru lmaa biyaha bedeli kara wadaalika ka zacfaraanin zacfaraankii oo kale waalcilmu ogaashow bifardiyatihi fardiyati alwuduu weeseqaadka waajibnimadiisa waa in la ogaado fi ljumla yuusanba waaxid waaxidba haddii imtixaan laga qaado oo imtixaan haddii la weydiiyo la yidhaha meeqay tahay furuudulwuduu soo tiri yuusanba soo tiri karin uusan dhihi karin furuudulwuduu waa sita laakiin si guud waa inuu ogaado in m yacni weeseqaadku uu leeyahay furuud waajibaad inuu leeyahay laakiin haddii la yidhaha soo tiri ma tirin karo waa ka ansaxe inuu mid mid u tiriyo shardi ma ah si guudaa la rabaa inuu og yahay in weeseqaadku uu leeyahay waajibaad waajibaad uu leeyahay waalcilmu ogaasho weye bifardiyati fardiyati alwuduu weeseqaadka waajibnimadiisa waa inuu qofku og yahay fi ljumlati guud ahaan falaa yasixu wuduu'u ljaahili biha qof furuudulwuduu jaahilka ah weesadiisu ma ansaxayso liannahu hayru mutamakinin min aljasmi binniya niyadiiba ma goyn karo oo shakiyaa ku imanayo wamacnaa qowlina fi ljumla waxaan ula jeednaa an yaclama waa inuu ogaado ana alwuduu'a mushtamilun calaa fardin wa naflin weeseqaadku inuu ka kooban yahay waajib iyo sunno walam yatamayaz alfardu min annafli waajibkii iyo sunnadiina walam yumayiz mana kala sooci karo alfarda min annafli xataa yuusanba ka soocin hadduu doono waajibkii sunnadii fainahu yasixu wuduu'u man ictaqada dalik qofkaa weeseqaadkiisa waa iska ansixi hadduu aaminsan yahay weeseqaadka guud ahaan in uu ka kooban yahay waajibaad iyo sunnooyin haddii tiri la yidhaahna ma tirin karo qofka waa iska ansixi wasaqaadkiisu caamaduba sidaasay isaga badan yihiinoo waajibaadku waxay u badan yihiin wasaqaadku wax waajibaada inay ku dhex jiraan sunnooyinna inay ku dhex jiraan saasay caamada u badan yihiin idan marka dadka caamadaha weysadoodu waa saxiix saxiix wey wa an laa yactaqida qofku waa inuusan caqiidayn oo uusan aaminin fardan waajib waajibkaasoo min furuudihi furuudi اlwuduu weysaqaadka waajibaadkiisa ka mida sunnatan sunno waa inuusan u caqiidayn waxaa kaloo shardi ah waajib gaar ah ee waajibaadka ka mida weysaqaadka inuusan qofku u caqiidayn inuu sunno yahay oo laga tegi karo tusaale ahaan wejiga in la dhaqo xilliga weysaqaadka waa waajib hadduu qofkii aaminsan yahay wejiga in la dhaqaahi inay sunno tahay oo layska dhaafi karo o laga boodi karo hadduu sidaa aaminsan yahay weysadiisu ma ansaxayso waxaa kaloo shardiga wadukhuulu اlwaqti waktiga gelitaankiisina waa shardi waalmuwaalaatu xirxiriirin weysadii in la xirxiriiriyo waa shardi haadaani labadan shardi binisbati nisbaynay ahaadeen lidaa'imi اlxadadi qofka xadadkiisu daa'im yahay ayaa loo nisbaynaa labadan shardiyo ugu dambaysa labadan shardiyo ugu dambaysa maxaa loola jeedaa wakhtigu inuu galo iyo weysada in la xidhiiriyo waxay khaas ku yihiin labadan shardi qofka daa'imulxadadka ah daa'imulxadad maxaa loola jeedaa waa qof maalan kaadidiisi iska socoto ama saxaradiisiiyaa iska socda ama maalan dabadiiyaa waxaa ka socda dabayl dabayshaasaa dabadii ka socota ama waa salisulbowl qofka noocaas oo kale ahoo weese burrintiisaba joogtaba iska tahay qofkaas waxaa loo shardiyaa markuu weyse qaadanayo waa inuu wakhtiga sugo xilliga salaadda wakhtiga uu galo ha la gaaro saacaddan oo kale qofkaasi uma sii weyse qaadan karo salaad maqrib ah ha la gaaraa laleeyahay qoraxdu ha dhacdo markaa kabacdiyaa leeyahay maqribka weyse qaado waxaa kaloo shardiga qofkaas inuu weysada xidhiiriyana waa shardi weysada inuu xidhiiriyo waa shardi hadduu weysadii uusan xidhiirinoo maalan wejiga markuu dhaqo muddo uu iska joogo markuu muddo joogay kabacdi ayuu haddana gacmihii mayray ma ansaxayso weysadiisu leanno maxaa shuruuddan loogu tala galo shuruuddan marka la leeyahay weysadii in la xidhiiriyo waa shardi marka qofkan loo shardinayo waxaa loogu tala galay takhfiifan lilxadad xadadkan iska socda xoogaa in la fududeeyo oo wakti la yareeyo ayaa loogu tala galay maxaa yeele weysadii hadduusan xidhiirin tusaale ahaan qofkii waa qof kaadidu iska socoto haddii weysadii uusan xidhiirinoo tusaale ahaan wejiga markuu dhaqo muddo uu iska sheekaysto oo gacantii uusan yacni la xidhiirin mudduu iska sheekaysto maxaa meeshaa soconaya intuu sheekaysanaayo xadadkii waa iska socdaa qofkii marka muxuu noqonaya xadadkii inuu ku batay isagoo xadad badan uu ka yimid inuu weysaystay noqonay maxaa ka wanaagsan xadad uuba ka socdaahe isagoo walba xadad yar uu ka yimid inuu weyse qaataa wanaagsan oo weysadii dhexdeedii xadadka lagu yareeyo waalmuwaalaatu xidhiirin woy haadaani labadan shardani binisbati nisbaynay ahaadeenoo lidaa'imi alxadadi qofka daa'imulxadadka ah loo nisbaynayo walmaa'u biyihiina waa shardi biyihii isaguna waa shardi biyahaasoo addahuuru ee wax dahiridda badnaa waxaa kaloo shardi ah biyaha lagu weyse qaadanayo biyo wax dahiri kara inay yihiin yacni wuxuu la jeedaa sheekhu daahiran mudahiran ligayri biyuhu naftoodana waa inay daahir u yihiin wax kalena waa inay daahiri karaan maxaa baxay biyihii casharkeenna shal aan ku soo qaadannay almaa lmustacmal maa lmustacmal laguma weyse qaadan karo biyihii maaulmustacmalka ahaa laguma weyse qaadan karo waxaa kaloo baxay biyihii shalay aanu soo qaadannay oo lagu qasay waxyaalaha daahiraadkaa sida maraqii caanihii lagu daray saliiddii lagu daray kuwa iyagana laguma weyse qaadan karo shuruuddaa tobanka ah in la ilaaliyo waa laga maarmaan wa furuuduhu furuud اlwuduu weysaqaadka waajibaadkiisii sittatun lixwo halkana sheekhu wuxuu rabaa inuu ka bilaabo qofka markuu weyse qaadanayo waajibaadka laga doonayo waa meeqo wuxuu ku yidhi sheekha waajibaadka weysaqaadku waa lix alawalu waajibka ugu horeeya anniyatu niyow waajibka ugu horreeya koow qofka horta waa inuu niyeysto markuu wejiga dhaqayo oo wejiga dhaqiddiisa uu bilaabayo waa inuu niyeysto inuu weysaqaad waajib ah uu weyse qaadanayo waa limaa saxa canhu sala allahu calayhi wasalam nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ansaxdaa niyo camal aan niyo lahayn ma ansaxaayo ayan maa kaana wuxuu doona ha noqdo salaadii soomkii xajkii zakadii weesaqaadkii wax ansaxayaa ma jiraan niyo la'aan maxaa yeelay xikmatu tashriic liniya xikmada niyada loo jideeyey oo sharcigu uu leeyahay cibaadadu niyay u baahan tahay waxaa weeye waxaa weeye waa tamyiizu lcibaadati can alcaada waa in la kala sooco cibaadada iyo caadada qofkan waxaa dhici karta si caado ah isagoon cibaado ula jeedin inuu wejiga iska dhaqdo oo gacmaha u dhaqdo oo lugaha u dhaqdo isagoon cibaado ula jeedin marka maxaa kala saaraya qofkii cibaadada ula jeeday wejigan dhaqitaankiisa iyo qofkii si caadiya maaragta ay biyo isu marmarinayay maxaa lagu kala garanaa waxaa lagu kala garan karaa niyadaas bis xikmada marka sharcigu u waajib yeelay niyada waxaa weeye qofka yacni caado ahaan wejigiisa u dhaqayo iyo qofka cibaado ahaan wejigiisa u dhaqayo inay kala soocman oo la kala garto anniyatu niyadii wey niyada marka waxay iska leedahay xugum iyo xaqiiqa iyo maxal iyo zaman iyo kayfiye iyo shuruud iyo maqsuud intaas bay leedahay niyada toddobadaas qaybood ayaana sheekhu inta badanba uu ka hadli doonaa toddobadaas marka waxaa lagu soo dabdiyey gabayna waa lagu soo koobay sabcu su'aalaatin atat fii niyatin ta'tii liman faaza biha bilaa wasani xaqiiqatun xukmun maxalun wa zamanu kayfiyatun shardun wa maqsuudun xasanu sabcu su'aalaatin toddoba su'aal ayaa atat waxay ku yimaadeen fii niyati niyadii dhexdeeda toddobadaasoo ta'tii u imanaysa liman qofkii faaza bihaa bitilka sabca toddobadaas qofkii yacni ku guulaysta u imanaysa bilaa wasanin bilaa ta'ahur daahdaah la'aan iyo lulma la'aan ugu imanaysa hiya toddobadaasi xaqiiqo wey niyadu waxay leedahay xaqiiqo xukmun wa xukmun niyadu waxay leedahay xugum maxalun wa maxalun niyadu waxay leedahay maxal laga niyeysto wa zamanun zamankii wey kayfiye wey shardun wey wa maqsuudun xasan maqsuud wanaagsan wey toddobadaas ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye niyadu waxay leedahay xaqiiqo niyada xaqiiqadeeda maxaa la yidhaha maa hiya xaqiiqatuha sharciya xaqiiqadeeda sharciga ah niyo waxaa la yidhaha qasdu shay-i muqhtarinan bificli sida safinadaanu kusoo qaadan waa qasdu shay waa in shay loo qasdo oo shay la niyeysto mukhtarinan bificli isagoo qasadkaasi la xidhiira shayga samayntiisii in shayga loo qasdo keliya ma ahane waa inaad haddana ficil ku dartid kaasa waxaa la yidhaha xaqiiqada sharciga ah xaqiiqada sharciga ah kaas wey xukumka marka la leeyahay xukumka islaamku muxuu yahay oo ku aadan niyada niyada xukumkeedu waxaa weeye waa alwujuub niyadu waa waajib sunno ma aha acmaasha dhan iyo cibaadaadka dhan waa waajib salaadii soomkii xajkii zakadii weesaqaadkii waajib maxalka marka la yidhaaho xaggee wax laga niyeystaa maxalkeedu waa qalbiga maxalkeeda waxaa weeye qalbiga qalbigaa laga niyeystaa markii la yidhaaho zamanka goormaa niyada lala yimaadaa wakhtigee xilligee wax la niyeystaa waa awal اlcibaadaat ila الsoom awal اlcibaadaat wey ila الsoom soomka maana waxaa weeye waa cibaadaadka bilowgooda oo maalan weesaqaadka markaad bilaabaysid weesada waajibkeedu xaggee ka bilowdaa wejiga wejiga dhaqidiisa markaad bilaabaysid markaasaad niyadana la imaado awal alcibaadaat ilaa soomka maahane amaa soomka soomka inciqaadkiisa marka uu soomku xirmayo oo la leeyahay qofkani waa saa'im goormo wey waa duluucu lfajr fajarku markuu dhasho wey duluucu lfajrina waxaa la rabaa niyada in laga hormariyo oo habeenkiiba la niyeysto soomka marka niyadaa la hormariyaa niyada ayaa la hormariyaa markaas kabacdi ayaa soomka inciqaadkiisa iyo xirmidiisu ay imanay marka zamankeeduna waa awal alcibaadaat kayfiyada see wax loo niyeystaa kayfiyada waxaa weeye qaabka loo niyeysto maxay tahy alkayfiya markii la yidhaaho kayfiyadeedu waa mukhtalifa biikhtilaafi maa tacallaqat bih kayfiyadu isma laha waxay ku xidhan tahay meesha markaa aada joogtid haddii maalan weesaqaad aada joogtid oo aada weyse qaadanaysid weesaqaadka qaabkee loo niyeystaa markii la yidhaaho waa nawaytu farda alwuduu waxaad niyeysanaya weeseqaad waajiba ama waxaad niyeysanaya rafca alxadath weese la-aanta inaad iska kor yeelaysid marka kayfiyadu waxay ku xidhan tahay hadba cibaadada aad joogtid hadba cibaada jir maalan salaadii oo kale salaad waajiba see loo niyeystaa markaad leedahay saddex shay aad niyeysanaysa sida kitaabka safiinada aanu ku soo qaadan inaad tukanaysid waxaad tukanayso inay tahay waajib haddana salaada aad tukanayso inay tahay salaad duhura ama casr ama maqrib ama cisha ama subax marka niyada kayfiyadeedu waxay ku xidhan tahay hadba maqaamka aad taagan tahay iyo meesha aad joogtid ayay ku xidhan tahay waxaa kaloo looga hadlaa niyada waxay iska leedahay shuruud shuruudna way leedahay oo shuruudda waxaa ka mid a islaamu naawi qofka wax niyeysanaya waa inuu muslim yahay gaal niyadiisu ma ansaxayso waxaa kaloo shardiga tamyiizu qofku waa inuu ugu yaraan caqli leeyahay majnuunkii qofkii waalnaa niya kama ansaxayso carruurkii aan caqliga gaarin niya kama ansaxayso waxaa kaloo shardiga cadamu ityaanihi bima yunaafiiha bian yastasxibahaa xukman wax niyada ka hor imanaya waa inuusan samayn ka riddati diinka bixid oo kale oo hadduu wixii inta niyeystay diinta isaga baxay dee niyadii iyo diinka bixiddu waa isdiidaya laba shay oo isdiidaysa marka taasina waa shuruuddii niyada maqsuudka niyada yacni maqsuud waxaa loola jeedaa xikmatu tashriic xikmadda niyada loo jideeyey maxay tahay xikmadda loo jideeyey waxaa weeye waa tamyiizu alcibaada can alcaada cibaadada iyo caadada in la kala sooco toddobadaas w niyada mas'alo ayaa xiriir laleh oo ku tacalluqaysa alأwalu anniyatu niyow wayajib waxaa waajibaya an takuuna niyadu inay ahaato muqhtarinatan mid la xidhiirta biawali juزin qaybta ugu horaysa waa inay la xidhiirto juskaas oo yaksiluhu juskaas uu dhaqayo qofku min alwajhi wejiga xaggiisa uu ka dhaqayo wuxuu ku yidhi sheekha raximah اllahu tacaala xukunkeedii horta bilaabay wuxuu ku yidhi xukunkeedii wayajibu waa waajibu ku yidhi niyada xukunkeedu waajiba wayajib waxaa waajiba an takuuna muqhtarinatan niyadu inay la xidhiirsato waa waajib biawali juz-in qaybta ugu horaysa waa inuu la xidhiirsado juskaasoo yaksiluhu shaksigu juska uu dhaqayo min alwajhi wejiga xaggiisa uu ka dhaqayo koow markaad bilaabaysid dhaqitaanka wejiga dhaqitaanka wejiga markaad bilaabaysid markaasay waajib tahay niyada inaad la timaado haddana sheekhu wuxuu ka hadli maxalka niyada xaggee wax laga niyeystaa wa maxaluhaa niyada maxalkeeda booska wax laga niyeysto alqalbu qalbiga wey qalbiga wey halkaasaa niyada lalaga yimaadaa laakiin kitaabkeenna hore waxaan ku soo qaadannay watalafudu biha sunna niyada yacni liyusaacida allisaanu alqalba si qalbiga iyo carabkuba ay isku saacidaan ay isu kaalmeeyaan in lagu dhawaaqana waa sunno maxaa yeelay nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku dhawaaqay yacni cibaadadii xajka ayuu niyada ku dhawaaqay nebigu sala allahu calayhi wasalama xajkii iyo cumradiiba uu ku dhawaaqay oo labeyka xajan uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaah waxaan kugu adeecay oo aan kugu caabudi xaj ayaa niyeystau yidhi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh culimmadu marka islaamku waxay yidhaaheen xajkaas waxaa looga qiyaas qaatay jamiicu alcibaadaat salaadii soomkii zakadii kulli waa looga qiyaas qaatay maxaa yeelay dhammaantood waa cibaado ilaahay subxaanahu watacaala loo gudanayo walidaalika kitaabkeenni hore aan ku soo sharaxnay ala'imatu alarbaca madaahibta afarta ah waxay isku waafaqeen inay sunno tahay niyada in lagu dhawaaqo wa kayfiyatuhaa kayfiyadeedu sheekhu ka hadlay niyada kayfiyadeeda qaabka loo niyeysanayo waa qaabkee wa kayfiyatuhaa niyada kayfiyadeeda qaabkeeda loo niyeysanayo waxaa weeye an yaquula inuu qofku yidhaaho biqalbihi qalbigiisa waa inuu ka yidhaaho nawaytu waxaan niyeystay rafca alxadai xadad koryeelkiisa ayaan niyeystay xadadku waa weyse la'aanta weyse la'aanta inaan iska baabi'iyo oon iska koryeelo ayaan niyeystu leeyay ow amase nawaytu farda alwuduu ama wuxuu leeyahay waxaan niyeystay weesaqaad waajib ah ow naxwa daalika almadkuur ama waxaas la soo sheegay wax la mid ah ayuu niyeysan sida adaa farda alwuduu ama adaa alwuduu weesaqaad inaan guto ayaan niyeystay qaabkaasaa loo niyeystaa athaani midka labaad ee waajibaad ka mida ghaslu lwejhi wejiga dhaqitaankiisa weeye tuulan min tuulin xagga dhirirka waa in loo dhaqo dhirirka waanu soo qaadannay waa min manaabiti shacar shacri ra'si madaxa tintiisa meesha ay ka dhalanayso laga bilaabo ilaa muntaha daqan ilaa lafgarayda laga gaaro intaas weye dhirir ahaan ballacna waxaa weeye min aludun ila aludun dhegtan laga bilaabo ilaa dhegta intaas in la dhaqaahi waajib الثالث kan saddexaad gaslu اlyadayn labada gacmood dhaqitaankooda way maca almirfiqayn labada xusul micigooda lala dhaqo ilaa xusullada ayaa waajib ah in la dhaqo alraabicu kan afaraad masxu shayin shay masixidiisa wey shaygaasoo min ara'si ee madaxa ka mida shay madaxa ka mida walow shacra waaxida hal tin baa allah ka dhigay qofku hadduu madaxa wax uun un ka masaxo weesaqaadkii waa u ansix waa calaa madhabi alimaami shaafici raximahu اllahu tacaala ama madaahibta kale sida xanaabilada imaam axmed wuxuu leeyahay fayajibu tacmiim alra's madaxa in la camimo kulligiis la masaxo ayaa waajib uu leeyahay imaam axmed raximahu اllahu tacaala laakiin imaamu shaafici raximah اllahu tacaala isagu wuxuu leeyahay walow shacra waaxida hal tin ba allah ka dhigee weesaqaadku waa ansixi haddii qofku madaxii uu ka masaxo walidaalika marka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala markuu waajibka sidaas isagu uu iftooday wuxuu qabaa imaamu shaafici inay sunno tahay tacmiimka yacni madaxa in kulli la wada masaxo waa sunna uu leeyahay laakiin waajib ma aha walidaalika khuruujan min alkhilaaf qofku isagoo khilaaf iska ilaalinay awgeed waxa wanaagsan markuu weyse qaadanayo madaxa guud ahaanba inuu masaxo ayaa wanaagsan khuruujan min khilaafi alculamaa madaahibta iyo culimmada khilaafkooda iyadoo la yska ilaalinayo alkhaamisu waajibka shanaad gaslu rijlayn labada lugood dhaqitaankooda wey maca alkacbayn labada anqow micigooda lala dhaqo lugaha inta ka waajibayo waa ilaa anqowyada ilaa anqowga ayaa waajibka ah in weysaqaadka hore loo soo sikiyo oo ilaa shanshooyinkan la keeno waa sunno waa noo iman doonaan asaadisu midka lixaad a tartiibu tartiibin wey weysaqaadka waa in la tartiibiyo maxaa loola jeedaa tartiibinta wa macnaahu tartiibka macnihiisa waxaa weeye an yuqadima inuu hormariyo gasla alwejhi wejiga dhaqidiisa cala alyadayni labada gacmood waa inuu ka hormariyo koo wejiga waa inuu hormariyo labada gacmood uu ku xijiyo wa ghaslahumaa gasla alyadayn labada gacmood dhaqitaankoodana waa inuu ka hormariyo calaa masxi ra'si madaxa masixidiisa uu ka hormariyo gacmahana waa inuu dhaqo intuusan madaxa masaxin wa huwa masaxana masaxa oo madaxa waa inuu ka hormariyo calaa gasli rijlayn labada lugood dhaqitaankoodana waa inuu masaxa uu ka hormariyo sidaas habkaas iyo nidaamkaas ayaa la rabaa qofku inuu u kala tartiibiyo haddii tartiibkaas uu khilaafo weysadiisu ma ansaxayso oo maalan gacmihiiyuu hormariyey gacmihii labadii gacmood uu dhaqay kabacdii wejigii uu ku xijiyey ma ansaxayso waa in wejiga aad bilowdo markaa kabacdi labada gacmood aad dhaqdid wa sunanuhu sunanu lwuduu weysaqaadka sunnooyinkiisu kahiiratun way fara badan yihiin halkanna wuxuu rabaa sheekhu maadaama waajibaadkii uu noo soo dhammaystiray sunnooyinka qofku hadduu sameeyo ilaahay ajirka uu u siyaadinayo waana sunnooyin dhammaantood ka sugnaaday nebigeenna sala allahu calayhi wasalam habkii iyo nidaamkii uu u weyse qaadan jiray minhaa sunnooyinkaas waxaa ka mid ah istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeeda ka mida qofku markuu weyse qaadanayo inuu qiblada u sii jeesto wa siwaaku cadaygii ayaa ka mid ah intuusan weyse qaadanin waa inuu cadaysado wa tasmiyatu magacaabidii weeye ilaahay inuu magacaabo awalahu awala alwuduu weysaqaadka bilowgiisa waa inuu yidhaha bismi illaahi raxmaan araxiim fa gaslu lkafayni labada calacalood dhaqitaankooda waa sunno inuu labada calacalood uu mayro uu dhaqo intuusan wejiga bilaabin fa madmadatun luqluqashadiina waa sunno fastinshaaqun sandaarsigiina waa sunno inuu sanka biyaha uu gelgeliyo kabacdina biyaha bannaanka uu soo dhigo haddana waa sunno wa masxu kulli ra'si madaxa dhammaantiis in la masaxo waa sunno waa masaladii hadda aanu sheegaynay oo imaamu shaafici wuxuu qabaa raximah اllahu tacaala guud ahaan madaxa in la masaxo inay sunno tahay oo nabigaa hadda masixi jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh waludunayn weliba habka habka uu nabigu u masixi jiray sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa in muqadam ra'sihi yacni madaxiisa nabiga sala allahu calayh wasalam meesha ugu horraysa ayuu wuxuu ku kulmin jiray labadiisa calacalood ayuu ku kulmin jiray madaxa meesha ugu horraysa nabigu sala allahu calayh wasalam markuu yacni calacalaha soo qooyo ka bacdi markaasuu gadaal u celin jiray calacalihii oo qoyan uu tinta saas ugu masixi jiray gadaal u celin jiray ka bacdiu haddana horey haddana u soo wadi jiray habkaasuu ahaa habka nabigu uu samayn jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka qofku inuu habkaas uu weyse qaato ayaa wanaagsan oo sunno ah wa masxu kulli ra'si madaxa dhammaantiis masixitaankiisa wey waludunayn labada dhegood masixitaankooda wey haddana labada dhegood in la masaxana iyagana waa sunno daahirkooda iyo baatinka gudaha iyo daahirka kore gudahana wuxuu ku masiixay yacni fartan la yidhaha sabaabada fartan sabaabada la yidhaha labadaa farood oo sabaabataynka la yidhaha ayuu gelinayaa gudaha iyagoo qoyan oo biyo yacni ku soo qoyay cusub ayuu gelinayaa gudaha meeshan labada suulna wuxuu ku masixi dhigaha daahirkooda oo saan ugu masixi wadalkun marmarintii waa sunno yacni xibintii hadduu iska qooyo kulli uu wada camimo oo meel qallalan yacni kulli uu ka ilaaliyo weysadii waa u ansixi laakiin maxaa fiican inuu la marmariyo biyaha marmarintaa sunno wey wa takhliilu lixyatin garka biyaha gelgelintoodii wey garkaasoo kahatin ee badan garku hadduu weyn yahay waxaa sunnaha biyaha inuu dhexda ka geliyo hadduu laakiin garku uu yar yahay waa waajib in biyihii yacni yani tintii gudihiisii la geliyo waajib weeye garku hadduu yar yahay laakiin hadduu weyn yahay waa inuu biyihii gudaha uu geliyo ayaa sunno ah wa tayaamunun midigaysigii waa sunno xibin kasta midigteeda inaad ku bilaawdo ayaa sunno ah maalan labada gacmood midigta inaad bilaawdo waa sunno bidixdana aad dambaysiiso lugihii sidaas oo kale lugta midigtaa inaad bilaawdo bidixdii aad dambaysiiso sunno wey wa wilaa-un xirxiriirinta weysaqaadka in la xirxiriiriyo waa sunno bayna afcaali wuduu'ihi lilitibaac nabigaa lagu raacay sala allahu wasalam wabaaraka calayh bian yashraca waa inuu gudagalo fii tadhiiri kulli cudwin xibin kasta dahaaradeeda waa inuu gudagalo qabla jafaafi maa qablahu xibintii ka horraysa intaysan qallalin maca ictidaali alhawaa walmisaaj wazamaan walmakaan iyadoo hawadu ay dhexdhexaad tahay makaankuu joogo iyo dabeecadda iyo zamanka hawo yacni aada u kulul haddaysan jirin ama dabayl kulul aysan jirin waa in xibintii intaysan qallalin tan kale waa inuu bilaabo dhaqitaankeeda wa walaa-un xirxiriirintii wa makruuhaatuhu makruuhaatu lwuduu weesaqaadka waxyaalihiisa la nacay oo sharcigu uu karaahiyada ku tilmaamay alisraafu ku xadgudbid wey filmaa'i biyaha qofku uu ku xadgudbo waxaa karaahiye ah qofku markuu weyse qaadanayo biyihii inuu ku xadgudbo walow bishaddi nahrin webiga xeebtiisa haba joogo qofku webigaasoo aan biyihiisu xisaabba lahayn hadduu xataa webigaas uu yacni ka weyse qaadanayo waa inuu sharciga ilaaliyo in ku filan oo xaajadiisa iyo baahidiisa ku filan waa inuu ka qaato bis bian ya'khuda waa inuu qaato xadgudubka ziyaadatan wax dheeraada camaa yakfi lcudw xibintii wax ka dheeraada inuu soo qaato waa xadgudub waa karaahiyo wain lam yazid yuusanba ka ziyaadin cala halaaث saddexba yuusan ka ziyaadine laakiin maalan gacantii xibintii midigtii oo kale markuu dhaqayo biyo ka badan oo baahidii midigta ka badan hadduu ku dhaqo waa karaahiyuu ku dhacayo falaysa dalika hadalkaasi mukararan hadal la soo celceliyey ma aha maca qowlihi sheekha hadalkiisa waziyaada cala halaaث wa maxalu karaahati اlisraaf marka la leeyahay in lagu xadgudbo weysaqaadka iyo biyaha waa karaahiyo idaa kaana almaau mamluukan lahu waa biyaha haddii adigu aada iska leedahay adigoo weyse qaadanayo haddaad biyaha adigu iska leedahay markaasaa la leeyahay waa karaahiyo in biyihii si xadguduba aad u isticmaasho ow mubaaxan ama biyo iska mubaaxa oo webi webiyoo kale uu yahay oo ummadda dhan u dhexeeyay fain kaana mawquufan biyuhu hadday yihiin biyo masaajidka lagu waqfay xaruma xadgudubku waa xaaraan u noqonaa karaahiye ma noqonayo waa xaaraan waa masale inta badan lagu dhaco masale inta badan lagu dhaco wayo masaajidda biyahoodu dhammaantood waxaa weeye waa waqaf dadka ceelasha iskalena waxay ugu tala galeen oy u waqfadeen weysaqaad sharci ah haddii marka wuduu'ii sharciga ahaa wuduu'a sharciga ahi wuxuu ahaa saddex goor inaan laga siyaadin xubinta dhaqitaankeedii faman zaada aw naqasa faqad dalama nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskii saxiixu muslim wuxuu ku yidhi qofkii saddex ka siyaadiya ama ka yareeya dulmiyuu ku dhacay marka biyihii masjidka lagu waqfay qofku hadduu afar goor xibintii dhaqay shan goor dhaqay lix goor dhaqay xaaraamuu ku dhacay ee marka la leeyahay xadgudubku waa karaahiyo waa biyaha guriga kuu yaallo adigu aad iska leedahay ama biyo mubaaxa uu yahay sida baddaas ama webiyaashaas oo kale ama biyo waqafa hadduu yahay oo masaajidda biyahan tubooyinka socda oo kale xaaraan weyn in lagu xadgudbo walidaalika waxaad arki dadkii qaarkood biyihii waa iska furaya qaarkood waxayba samaynayaan maalan marka wejiga la dhaqayo oo kale wejigii ilaa wuxuu u baahan yahay biyihii in la marmariyo biyihii marmarinaya biyihii inta marmariska wejiga uu wado tubadii waa socotaa ma xirayaan dad badanaa lagu arka arrintaas maxaa laga rabaa sharciga inaad ilaaliso xaaraamta aad iska ilaaliso tubadii marka aad furtid biyihii calacashii aad ku hoorisay iska xir tubadii markaa kabacdi wejiga marmari haddana tubadii furo wejiga marmari iska xir intaad wejiga marmarinayso mar walbaba iska xir tubadii laakiin mushkilada dhacda waxaa weeye inta badan oo masaajida ku dhacda dadkii biyihii furayaan inta xibintii marmarinta uu wado biyihii falalalalalaq iskale waa iska shubmayaan biyahaasi asagiina kuma socdaan masaajidkiina way ka maqan yihiin isagiina ma isticmaalin masjidkiina ma isticmaalin oo masjidkiina waa ka maqan yihiin oo waa khasaariyey marka waxyaalaha muxaramaadka ah oo dembiga lagu dhacayay ka mid adigoo cibaado u soo tegey oo ilaahay dembi dhaaf ka raadsanayey haddaad dembi dhex gasho ka war meesha masjidka waxaad u soo raadsatay dembi dhaaf dembi dhaafkii kama heline dembiyaad kala baxday masjidkii waa xaaraan wey wa gaslu baatin alcayni isha gudaheeda dhaqitaankeeda ayaa karaahiye ah waxyaalaha sharciga karaahiyada ku ah waxaa ka mid a ishii qofku intuu kala furo gudaha inuu biyaha ku shubo isha dhexdeeda karaahiye wey wa taqdiimu shimaali bidixda horumarinteedii ayaa la kahdaa cala alyamiini midigtii uu ka hormariyey bidixdii uu hormariyey midigtiina waa dabamariyey waa karaahiyo wa ziyaadatu ziyaadana waa la nacaa cala halaaث saddex in laga badiyo xibin walba saddexa ka badin faman zaada aw naqasa nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi saddex gooruu xibnihiisa intuu dhammayray uu wuxuu yidhi faman zaada aw naqasa faqad dalama qofkii saddexdaas ka yareeya ama ka badiya waa daalim uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wanaqsu nusqaamintiya karaahiye ah canha can halaaث saddex in laga yareeyana waa karaahiyo allah subxaanaه wa tacaala